أيها الإخوة والأخوات waxaa farxadu ah walaalihiin shabakada manhaj online inay idiin soo bandhigaan muxaadaradan qiimaha badan bismi illaahi araxmaani araxiim الصلاة الصلاة عمود الإسلام وتركها كفر وضلال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وفي سورة المعارج قال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ثم عدد صفاتهم بعد ذلك ثم قال والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام ومع أهميتها إلا أن كثيرا من المسلمين يخطئون في صفتها فلا يؤدونها كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فما صفة الصلاة ثم يقرأ الفاتحة وهي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وهذا السجود يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ويكرر ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك وما صفة الوضوء ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات ثم يغسل وجهه ثلاث ثم بعدما يسلم يقول استغفر الله ثلاثا اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام يقوله رجل waxaana noo jeedin doona biidni illaahi tacaala fadiilat shaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacaala نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار intaa dabadeed mawduuca maanta aynu ka hadlaynaa wuxuu ku saabsan yahay salaadda salaaddu waa rukni aada u weyn nabiguna sala allahu calayhi wasalam waxa uu sheegay qofka waxa laga xisaabo salaada ugu horeysa awal maa yuxaasabu alcabdu bihi yowma alqiyaama alsalaa wax qofka laga xisaabo salaada ugu horeysa camalkiisa hadday salaaddu u hagaagto camalka kalena waa u hagaagaya hadday salaaddu ka fasahaadana camalka kalena isaguna waa ka fasahaadaya ilaahu salaadayda noo hagaaji salaaddu nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku magacaabay in gaalnimada iyo ninka inay u dhaxayso salaadoo laga tago oo salaada haddii laga tago qofku inuu gaal yahay uu nabigu ku magacaabay sala allahu calayh wasalam faman tarakaha faqad kafar kii salaada ka tagaa waa gaal maadaama ay sidaas yadaa tahay oo salaadu arrinkeedu u weyn yahay oo qur-aankana in fara badan laynagu amray nebiguna sala allahu calayh wasalam ina- ina amray oo ina faray inaynu salaada markaa tukanno waxaa loo baahan yahay inaynu u tukanno siduu nebigu u tukan jiray sala allahu calayhi wasalam waayo nebigu wuxuu ihi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii waxaad u tukataan sida ay aragteen ana u tukanaya si la mida u tukada ayaa nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam sida ay aragteen ana u tukanaya si la mida u tukada ayuu nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam marka waxaa habboon in loo aqoon yeesho siduu nebigu u tukan jiray sala allahu calayhi wasalam salaada waxay leedahay arkaan iyo shuruud haddii mid ka mida la waayo salaaddu aynay asaxaynin oon faralkii qofka ka dhacaynin waxay kaloo leedahay waxyaalo gurya in loo aqoon yeeshaa waa waa habboontahay waajibaad bay leedahay sunnayaal bay leedahay abcaad bay leedahay in lagu dadaalo aada iyo aad bay u habboon tahay mar kastoo salaadaadu ay u dhowaato salaaddii nebiga sala allahu calayhi wasalamna ajarkeedu waa ka fara badanayaa haddii aynay u dhoweyn oo nabigu sal allahu calayh wasalam waxa uu sheegay qof baa laga yaabaa inuu salaad tukado salaadda uu tukanayana toban meelood marka loo qaybiyo meel mooyaane wax kale looga qori maayo mid kale laga yaaba inuu salaad tukado sagaal meelood marka loo qaybiyo mooyaane wax kale mid ahaan mid moo mid yani ka mida sagaal mooyaane ee wax kale looga qori maayo mid kalea salaad tukanaya sideed meelood marka loo qaybiyo meel ahaan mooyaane wax kale looga qori maayo ilaa uu sidaa usoo wado nebigu kasoo gaadhay sala allahu alayh wasalam mid baa laga yaaba inuu salaad tukado oo marka waxa weeye ee salaada nuskeed mooyaane aan wax kale loo qoraynin marka laba salaadood oo la tukaday oo laba nin kala tukadeen baa waxaa dhici karta fadligooda iyo darajadooda inay aada iyo aada u kala durugsanaato oo ay isu jiraan sida cirka iyo dhulku intuu isu jiro oo kale fadliga iyo ajarka ay ka helayaan taasna waxaa lagu gaari karayaa yacni waxa qalbiga markaa ku sugan yaqiinta khushuucda ikhlaaska iyo mutaabacada rasuulka sala allahu alayh wasalam la raacayo ee sidii uu tukaday loo tukanaayo nabigu sal allahu alayh wasalam salaada waxa uu ku geli jiray allahu akbar buu ku geli jiray qiblada in loo jeesto kacbada xaggeeda loo jeestana aayaadka qur-aanka ku yimi axaadiista rasuulkuna sal allahu alayh wasalam mutawaatirkayna waa kusoo aroortay qad nara taqaluba wajhika fi samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam kacbada in loo jeesto ilaahay baa inagu addoonsaday oo ilaahay buqcadihiisa iyo dhulkiisa waa kala fadilaa meelna kacbu ka dhigay iyo masaajid meelna muqbaarad buu ka dhigay waa tafdiil ilaahay uu meeshaas fadilay layna farayna inaynu xaggeeda u jeesanno u tukanno mana aha siday dadka qaarkood moodaan in markaa xabaalihii ambiyada inay tahay oo ambiyadii halkaa lagu aasay ma aha waayo xabaalaha markaa in lagu tukado ama xaggooda markaa yani loola jeesto markaa salaad shareecada islaamka kuma banaana laa tusalluu ila alqubuuri walaa tajlisuu calayha baa nabigu yihi sala allahu alayh wasalam xabaalaha korkooda ha fadhiisanina xabaalaha xaggoodana ha u tukanina sidaasaa nabigu yihi sala allahu alayh wasalam qofku markaa qiblada inuu u jeestaa waajib weeye culamada qaarkoodna shuruudaha salaada ayay ku daraan oo waa shardi bay yidhahdaan calaa kulli xaal qibladii qofku markuu kacbadii arkayo ee kacbada u muuqanayso kacbada lafteedu u jeesanaya markaynay kacbadu u muuqanayna jihada iyo xagga ay kacbadu ka xigto ayuu u jeesanaya sida aayaddaba lagu tilmaamay fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam bimacnaa waa dhinaca masaajidka xurmada leh xaggiisa u jeestaan nebi maxamedna la la amray dadka kalena la amray hadduu haddaba garan waayo waa dadaalayaa inuu isagu kacbadu xaggay ka xigtay u jeesto ayuu ku dadaalayaa hadduu dadaalkiisii iyo ijtihaadkiisii ay ula muuqato gees inay kacbadii ka xigto geestaasuu u jeesanaya una tukanaya culammadu waxay yidhaahdeen isagoo haddaba salaaddii ku jira haddii ijtihaadkiisi isbedelo iyo dadaalkiisii ogu is yidhaahdo war niyow halkaad ragcadda hore u tukatay malaha saxba ma aha inay xaggan kale marka ayay kacbadii kaa xigtaan ee geestii hore khalad baabay ahay culammadu waxay yidhaahdeen ragcaddaa labaad unbuu geesta kale ee melihiisu u batay uu u jeesanayaa ee kama baxayo salaaddii ka bixi maayo oo salaad cusub bilaabi maayo walaba haba keensata bay yidhahdeen afarta ragcadood inuu midba gees u tukado hadduu melihiisu sidaa isu bedbedelo oo mar marba gees ay ula muuqato melihiisu u bato marba geesta melihiisu u batay buu u jeesanayaa walow haba dhacdo in afarta ragcadood afar geesoodoo kala duwan inuu u kala tukado haba dhacdo hadduu sidaa u dadaalo salaaddii waxa weeye waa ka asaxaysaa fainamaa tuwalluu fatama wajhu allah salaadda marka la istaago waxaa markaa ugu horraysa salaadda la qabanayo waxa weeye waa takbiirat lixraam allahu akbar baa salaada lagu galaa nebiguna ku geli jiray sala allahu calayh wasalam allahu akbar baa lagu xidhaa salaada wa taxriimuha atakbiiru salaada waxa lagu xarmada ee lagu galaa waa allahu akbar wa taxliiluhaa waxaa lagaga baxee lagaga xalaaloobaa wa atasliimu waa salaamu naqsi marka allahu akbar baa salaada lagu galaa hadallada dadku ay ka horaysiiyaan ee nawaytu an usalliya iyo markaa inuu saas oo kale yidhaahdo taasi waxay tahay midaanu nebigu sala allahu calayh wasalam aanu odhan oo sharciyayn saxaabadiisii may odhan taabiciintii may odhan atbaacu taabiciintii may odhan imaamadii afarta ahaa abu xaniife maalik shaafici iyo imaam axmed midnaba salaada ma odhan ha lagu galo nawaytu an usalliya wadaaddo dambe oo muta'akhiriina oo waayada dambe yimi ayaa markaa qaarkood ay yidhaahdeen way fiicnaan lahayd si afka iyo qalbigu isu waafaqaan in la yidhaahdo nawaytu an usalliya sidaas in la yidhaahdo waa fiicnaan lahayd laakiin calaa kulli xaal wax sunnihii nebiga ah ma aha hanuunna waxa ugu fiican kii nebiga sala allahu calayhi wasalam nebiguna wuxuu ina amray siduu markaa u tukaday inaynu u tukannaa layna amray marka hadalkaa ka horeeya ha la yska dhaafo allahu akbar salaada ha lagu galo allahu akbar markuu qofku yidhaahdo waxa ku xiga istiftaax wax la yidhahdo inuu sameeyo oo waa duco iyo ammaan iyo markaa waxa weeye mahadnaq yani markaa rabbi la ammaanayo iyo baryo ilaahay la baryayo istiftaaxaasi waa in la yidhahdo allahuma baacid bayni wa bayna khataayaya kama baacadta bayn kamaa baacadta bayna almashriq walmaqrib ila akhirihi ama kuwa kale la midka ah allahu akbaru kabiira walxamdu lilahi kaiira wasubxaana allahi bukratan waasiila ama waxa weeye subxaanaka allahuma wabixamdika tabaaraka ismuka watacala jadduka walaa ilaha gayruk waxaa la mida wajahtu wajhiya liladi fatala asamaawaati walarda xaniifa فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إلى آخره adigu ducooyinka ama markaa ammaanaha ilaahay la ammaanayo loo mahadnaqaayo mid ka mida hadduu qofku garanayo waa inuu akriyaa weliba xadiidkii ninkii salaadiisa xumeeyeyna way ku soo aroortay istiftaax waa ku soo arooray salaadii lagu furfuranayo yani xuska ama dikriga ama mahadnaqa fuqahada qaarkoodna waxay yidhahdaan wax kasta oo xadiidkaa lagu sheegay waajib weeyaan bay yidhahdaan shayga labaad ee ku xigaa waxay tahay inuu faatixada akriyo faatixadu waa rukni arkaanta salaada ka mida haddaan faatixada akriyinna salaadi ma jirto oo nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam laa salaata liman lam yaqra' biummi lkitaab wax salaad la yidhaahdo ka asixi mayso ninka aan akriyin faatixada inaan salaadi ka asaxin baa la sheegay oo nebigu sala allahu alayh wasalam sheegay arrinkaasna waa iskaga mid in faatixada looga baahan yahay ama faatixadu ay waajib ku tahay oo rukni la-aantii salaadi aynay asaxaynin inay u tahay ruuxa imaamka ee dadka tujinaya ruuxa gaarka u tukanaya ruuxa imaamka ku xidhan ee ku dayanaya intaa mid waliba waa iskaga mid waxa kaloo iskaga mid ka ah salaada markaa siriyada ahe qur-aanka hore hoos loo akriyo iyo salaada jahriyada ee sare loo qaado qiraa'ada mid walba in faatixa la akriyaa waajib weeyaa rukni ah oo la-aantii ayna salaadi asaxayn waxaa laga reebayaayoo keliya ninka masbuuqee salaada lagala horumaray ee soo gaadhay iyadoo la rukuucayo oo halkaa salaadii kaga xidhay isaga waxa weeye faatixa inuu akriyaa waajib kuma aha ragcaddaana waa tirsanaya salaaduu xidhanaya markuu xidhana waa rukuucaya ragcaddaana waa tirsanaya waana sida afarta madhaboodba ay qabaan jamaahiiru ahlicilmi dhammaantood waa siday ku tageen badankooda waana sida xagga daliil ahaan qawisan ee raajaxsan wey oo axaadiista qaarkood baa ku soo aroortay haddii rukuucda la soo gaadho in la tirsado haddaan rukuucda salaada laga soo gaadhinna inaan ragcaddaa la tirsanaynin faatixada markuu akriyo suurad kale inuu ku sii daraa ruuxii imaamka ahaa آه، ama ruuxii munfaridka ahaa ee gaarka ahaa ama ruuxa imaamkaba ku xidhan hadday salaadu siriye tahay inuu ku daro waa sunne hadday salaadu jahriye tahay imaamkaa suurad kale ku daraya laakiin adigu suurad kale ku dari maysa ruuxa imaamka ku xidhan ee muqtadiga ahi isagu faatixadoo keli u akrinayaa salaada jahriyada ee qiraa'ada sare loo akriyo sida maqhribka sida waxa weeye markaa cishaha labada ragcadood ee hore iyo labada ragcadood ee maqhribka ugu horeeya sida subaxa labadiisa ragcadood faatixada markaad akrido waa inaad aamustaayoo qiraa'ada imaamka aada dhegaysataa laakiin salaaddu hadday siriyo tahay oo qiraa'ada hoos loo akrinayo imaam iyo ma'muum mid waliba sunnay u tahay inay suurad kale ku daraan haddayse ka tagaan salaadiisii waa u dhammaystiran tahay oo waa u asaxday ee sunnun buu ka tego halkaa fadli baa ku seegay salaada markaa waxa weeye ruuxii awoodi karaya inuu istaag ku tukadaa waa waajib weeye waajibaadka salaada ka mid a ama waa rukni sida markaysaga waxa raajix ah rukni arkaanta salaada ka mida weeye ciddii awoodi karaysa inay istaagtaa waa inay faatixada markuu salaada xidho waa inuu markaa taagan yahay faatixadana waa inuu ku akriyaa iyo suuradda kaleba istaag waa inuu ku akriya laakiin haddaanu istaagga awoodi karaynin waa fadhiisanayaayo markaa dhibaata ma saara صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ما النبي يقول صلى الله عليه وسلم waxaa tukataa adigoo taagan haddaad awoodi kari weydo waxaa tukataa adoo fadhiya haddaad awoodi kari weydo dhinaca adoo u jiifa markaa tuko dhinaca ay fiicanta in loo jiifsadaana wuxuu noqonayaa yani dhinaca midig ayuu noqonaya oo sida qofka markaa xabaasha loo dhigo sidaasoo kale ayuu u jiifsanaya hadduu dhinaca midig awoodi kari waayana dhinaca bidix buu u jiifsanaya dhinaca bidix ayuu markaa u jiifsanaya fuqahada qaarkood waxay horaysiiyaan xagga markaysa markaa inuu jirjirka u jiifsado suu wejigiisu qiblada u qaabilo oo cagaha ayuu xagga qiblada u kala bixinayaa bay yidhahdeen laakiin xadiisku wuxuu sheegayaa facalaa janbin fain lam tas fain lam tastatic facalaa janbin ninkii markuu intaas sameeyo ama qofkii dumar ahaydba waxaa imanaysa dabeedna rukuuc rukuucdaas marka ugu horaysa allahu akbar baa la odhanaya dabeedna marka waa la rukuucay takbiiraadka takbiirat lixraam in gacmaha sare loo qaadayo waa la isku waafaqsan yahay axaadiista rasuulkuna sala allahu alayh wasalam ee faraha badani waa ku soo aroortay gacmaha markuu sare u qaadana faraha waxa uu la simayaa garbaha ayuu la simaya ama dhegaha caaradooda ayuu la simaya rukuucdana saa si la-eeg markuu takbiiranayo gacmaha sare u qaadaya gacmaha sare ayuu u taagayaa oo wuxuu la simayaa garbaha ayuu la simaya markaa waa rukuucaya wuxuu qabsanayaa labada ruug ama labada low ayuu baabacooyinkiisa ku qabsanaya baabacooyinkiisa ayuu ku qabsanaya baabacooyinkiisa ayuu ku qabsanayaa dhabarkana waa kala jiidayaa oo waa simaya dhabarka inuu simo waa waajib hadduu awoodi karayo oo nabigu sala allahu alayh wasalam dhabarkiisa waa simi jiray markuu rukuucayo dhabarkiisa waa simi jiray kaana idaa rakaca madda dahrahu wasawaah xataa low suba calayhi ilmaau lastaqara nabigu sala allahu alayh wasalam hadduu waxa weeye rukuuco waxa uu ahaa mid dhabarkiisa kala jiida oo simo ayuu ahaa haddii xataa biyo dhabarka lagaga shubi lahaa biyahaasi geesna uma dareereen laakiin qofku haddaanu awoodi karayn ama tuur leeyahay ama markaa waxa weeye aanu xanuun iyo wax la mida aanu ka foorarsan karaynin waxa uu noqonayaa inuu waxa weeye intuu awoodi karayo inuu la yimaado fataquu llaha ma statactum ilaahay ka baqa intaa kari kartaan waxaanu qofku kari karinna laguma waxa weeye ciqaabay oo looma qabsanayo dhabarkaa markuu simo lawyadana uu qabsado madaxa sare u taagi maayo hoosna u foorarin maayo ee sidaasuu markaa yani isaguna dhabarkii ula sii siman yahay hoosna waa eegayaan dabeed wuxuu odhanayaa saddex goor subxaana rabbiy alcaiim wabixamdih ayuu markaa saddex goor odhanaya waana ku xasilayaa ruknigaasoo haddii aanu rukuucda ku xasilin salaad ma laha oo salaadaasi waxba kama asixin waa iska foorfoorarsaday haddaanu rukuucda ku xasilin salaadaasi kama asaxayso faralkiina kama dhacayo rukuucdii waa ka toosaya gacmahana saru u qaadaya wuxuu odhanayaa samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamdu sidaas iyadaa buu odhanaya waa inuu markaa saani si qumaatiya isu taagaa nebigu sal allahu alayh wasalam markau rukuucda ka tooso si fiican buu isu taagi jiray ilaa laf waliba oo lafaha dhabarka ka midi meesheedii ay ku noqoto gacmahana waa laalaadinayaa oo hoos buu usii daynayaa markuu gacmaha sare u qaado ayuu dabeedna markaa gacmaha sii daynaya waana laalaadinayaa sida raajixi waa sidaas ictidaalka uu rukuucda ka toosay inuu istaagga ku xasilo oo xarakadiisu intay go'ayso uu u kaadiyo waa rukni arkaanta salaada ka mid ah haddaanu istaaggaa ku xasilinna salaadaasi kama asixin waxba kama jiraan waa inuu ku xasilaa intaa dabadeed wuxuu odhanayaa allahu akbar ayuu odhanayaa nebigu badanka sujuudda markuu sujuudayo gacmaha badanka sare uma qaadi jirin laakiin mararka qaarkood inuu caynkaa sameeyey waa ka soo aroortay oo waa ka sugan tahay allahu akbar buu odhanayaa dabeedna waa sujuudaya toddoba xubnood baa laga sujuudaa toddobadaa mid ka midii hadday ka qaadantao aynay dhulka saarnayn salaadaas iyaduna ma asixin waxba kama jiraan toddobadaasi waxay tahay labada gacmood waa laba baabacooyin ku dhigaya labada rugna waa laba afar addimada markaa labada addin farahooda iyagana inaad wax ka dhigtaa addinkii kastaba farihiisa inaad wax ka dhigtaa dhulka waa markaa waxa weeye lagama maarmaan iyaguna waa laba waa lix wejiga oo aad dhigayso jabhada waxaana markaa yani waa in sankana lala dhigaa waa isku xubin halkaa waxa weeye markaa halkaa sujuudda la yidhaahdo oo ilaa sanka ah waa in dhulka la dhigaa sanku waa halkii kibirka loo tiirin jiray hebel waa santaagay baa la yidhahdaa waa inaad isagana u ogolaata inaad dhulka dhigto toddobadaasi haddaynay dhulka oolin salaadaasi ma asixin waxba kama jiraan dadka qaarkood waxay sameeyaan yar yarkay u badan yihiin inay addimada caga bidhyoodaan oo markay sujuudsan yihiin cagaa sare u qaadaan ama laba isku martaan oo addi buu dhulka dhigayaa kii kalena korku ka saaran yahay ama labadiiba sare u qaadayaa oo saasuu u taagaya waa caga bidhyoonaya salaadaasi ma asixin waa in markaa labada addin caaradoodu waa in dhulka yaallin faruhu waa inay dhulka yaallin culamada qaarkood waxay yidhaahdaan weliba haddii xagga qiblada aynay faruhu u jeedin ma asaxaysa bay yidhahdaan culamada qaarkood laakiin sida raajixa calaa kulli xaal waa sunne oo nebiga sala allahu alayh wasalam marka uu sujuudsan yahay cagaha farahooda dhulka waa dhigi jiray weliba xagga cad ee hoose ayuu markaa dhulka dhigi jiray marka taasi waxay noqonaysaa sunne ayay noqonaysaa sujuuddaana waxa markaa rukni ah in lagu xasilo oo haddaanaad sujuudda ku xasilin oo aanaad sugin inta xarakadaadu go'ayso iyo dhaqdhaqaaqaagu salaadaas iyaduna ma asixin sujuuddii markuu ka tooso wuxuu odhanayaa iyadana allahu akbar axaadiista qaarkood waa ku soo aroortay nebigu markaana gacmaha inuu sare u qaaday laakiin badanka sare uma qaadi jirin marka sujuudda uu ka toosayo iyo marka uu sujuudda marka uu sujuudayo labada marnaba badanka sare uma qaadi jirin laakiin mararka qaarkood nebigu waa sameeyey marka badanka inaan la samayn baa sunno ah laakiin marmar in la sameeyaa waa sunna iyaduna oo gacmaha sare loo qaada sujuudda iyo marka sujuudda laga toosayaba wuu fadhiisanayaa fadhigaa labada sujuudood u dhexeeya fadhiga uu fadhiisanayo adinka bidix buu goglanayaa waana yani badhidiisana halkaasuu saaraya adinka bidix ayuu korka ka saaraya oo goglan iftiraash baa la yidhahdaa adinka midigna waa taagayaayo caaradiisa ayuu dhulka dhigayaa faraha hore cidhibtiina saray u taagan tahay iftiraash baa la yidhahdaa kayfiyada oo sunnaha salaadu yani cabdillaahi bni cumar waxa uu yidhi waa in adinka bidixna la goglo adinka midigna la taago bimacnaa waxa way iftiraash in la sameeyo ayaa sunnada salaad u tahay saxaabiguna wuxuu yidhahdo waa sunne waxaa laga qaataa inay tahay sunnihii nebiga sala allahu alayh wasalam oo xukmu rafci bay leedahay marka sidaas inuu u fadhiisto ayaa sunnaha marmar laakiin inuu ku fadhiisto labada markaa waxa weeye markaa cirhbood inuu ku fadhiisto marmar fadhiga labada sujuudood u dhexeeya iyaduna waa bannaantay oo axaadiista qaarkood bay ku soo aroorto waa iqcaaga sunnada ah ee uu cabdullahi ibnu cabbaas yidhi waa sunnihii rasuulka sala allahu alayh wasalam mararka qaarkood inaad cidhbaha ku fadhiisato adimada farahooda farahoodana dhulka aad dhigto taasina waxa weeye waa fadhiga labada sujuudood u dhexeeye sidaasina iyaduna waa bannaan tahay fadhigaa labada sujuudood u dhexeeya waxa u odhanayaa rabbi ikfir lii warxamnii yani ducada markaa la yaqaano ayuu markaa waxa weeye akrinaya ducada akrinta uu akrinayaana waxay noqonaysaa sunna ayay noqonaysaa culamada qaarkoodna waa waajib bay yidhahdeen nebigu sala allahu alayh wasalam waa daa'imo marna ba kama tegin waxaanu idhi sidaan u tukanayo oo kale u tukada marka waa waajib bay yidhahdeen fadhigaa labada sujuudood u dhaxeeyana inuu ku xasilaa waa rukni arkaanta salaada ka mid a oo iyadana haddaan la samaynin salaadaas ma asaxayso marka aan ku noqonay afar meeloodba haddaan lagu xasilin oo salaada ka mida salaadu aynay asaxaynin afartaa meelood waa maxay waa rukuucda la rukuucsanyo lowyada la qabsanayo waa istaagga laga toosayo ee sare laysu taagayo ictidaalka la yidhaahdo waa sujuudda la sujuudayo ama ta hore ha haato ama ta dambe ha haato waa fadhiga labada sujuudood udhexeeya afartaa meelood meel ka mida haddaanaad ku xasilin salaada aad tukatay waxba kama jiraan ee afarta mid waliba waa rukni gaar ah xasiloonida aad ku xasilaysaa intaa markaad samayso sujuudda qudheeda waxaa lagu odhanayaa subxaana rabbiya alaclaa wabixamdih subxaana rabbiya alaclaa wabixamdih saddex goor baa la odhanaya ka badinta lafteedu waa jirtaa laakiin waxa weeye sida markaa yani axaadiista ku soo aroortee nebigu uu u badnaa waa inuu saddex goor markaa odhan jiray subxaana rabbiya alaclaa wa bixamdih waxaa kale oo jirta duca ayaa ku bannaan oo qofku markuu sujuudsan yahay waa markuu ilaahay ugu dhow yahay maadaama sujuudu fadliga caynkaasa ay leedahay nebigu wuxuu ina yidhi ducada aad ku ducaysanaysaan sujuudda gudaheeda farabadiya sidaas iyadaabaa nebigu yihi sala allahu alay wasalam intaa waxaynu sheegnay ragcad baynu sheegnay ragcadaha kalena sidaasoo kalea loo tukanayaa waxaa intaa siyaado ka ah istaagga markaa loo kacayo ragcadda labaad nebigu sala allahu alayh wasalam markuu sujuudda ka soo tooso labaad in yar buu fadhiisan jiray dabeedna markaasuu dhulka cuskan jiray dhulka ayuu cuskan jiray oo gacmihiisu iyagoo sida feerhkaoo kale u duuban sidaa feerhka ayuu sidaa dhulka u saari jiray oo ugu mudi jiray dabeedna waa cuskan jiray oo waa ku kici jiray culamada qaarkood waxay yidhaahdeen in markaa gacmaha la cuskado marka la kacayo anagu odhan mayno waa sunna bay yidhaahdeen ee waxaa dhici karta nebigu sala allahu calayh wasalam inuu cuslaaday markaa dabeedna culayska uu cuslaaday daraaddeed inuu dhulka u cuskanaya baa laga yaabaa waxase qawi ah oo raajaxsan inay sunno tahay oo aynay markaa waxa weeye awood darro iyo wax la midi nebiga sala allahu alayh wasalam aynay ku kelifin waayo nebigu waa xoog badnaa waxay saxaabadu yidhaahdeen yani rag badan oo laysu geeyuu la xoog ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam aad buu u xoog badnaa nebigu sala allahu alayh wasalam markaa sidaas aawadeed maadaama cibaadadii gudaheeda uu ku sameeyey waxaa markaa yani daahir ah oo bimacnaa waxa weeye loo badinayaa inuu markaa cibaado uga jeeday nebigu sala allahu alayh wasalam cuskashada dhulka cuskanayo markaa gacmaha sida feerka iyagoo u duuban ayaa dhulka markaa lagu mudayaa dabeedna markaa iyagaa lagu kacaya sidaasna waxa weeye sunnihii nebiga sala allahu alayh wasalam uu ah waa istaagayaa istaaggaa uu istaagayo ou ragcadda labaad u kacayo ragcadda marka afraad marka loo kacayaana waa la mida oo jalsatulistiraxa ragcadda labaad marka loo kacayo iyo ragcadda afraad marka loo kacayo mid walba fadhigaa waa lagu yaransanaya wax yar wey dabeedna markaad in yar markaa ku hakato ayaa dabeedna markaa kacaysa yani ragcadda saddexaad marka loo kacayo atixiyaad baa iyadu markaa loo fadhiyey laakiin ragcadda labaad marka loo kacayo iyo ragcadda afraad marka loo kacayo ayaa mid walba nasashadaa yar la samaynaya jalsatulistiraxay culammadu yidhahdaan fadhigii yaraaye lagu nasanayey taasina markaa sidaas weeya ragcaddii hore sidii la sameeyey ayaa ragcadaha dambena la samaynaya ragcadda labaad markaad dhammaysato markaana waxaa imanayaa fadhi aad fadhiisato o aad atixiyaadsato inaad fadhiisato oo aad atixiyaadsato ayaa markaana imanaysa oo nebigu sala allahu alayh wasalam atixiyaadka dhexe in la fadhiisto oo la atixiyaadsado xadiiskii ninkii salaadiisa xumeeyeyna waa ku sheegay marka culamada qaarkood waxay yidhahdeen waa sunne mu'akada culamada qaarna waxay yidhahdeen maya waa waajib waayo wixii lagu sheegaa xadiiskii ninkii salaadiisa xumeeyey waxa waxaa laga qaadanayaa inuu waajib yahay ayaa laga qaadanaya laakiin culamada yidhi waa waajib waxay yidhahdeen qofkii ilownshiye uga taga ee sujuudu sahwiga ayuu ku kabaya sujuudu sahwiga ayuu ku kabaya hadduu qofkuna markaa istaago oo u fadhigaa markaa yani atixiyaadkaa dhexe ilowshiye uga kaco kuma soo noqon karo hadduu istaago ow ilowshiye uga kaco dib uguma soo laabmi karo oo rukni isagoo markaa galay yani markaa inuu dib u fadhiistaayo markaa usoo noqdaa markaa shay sunno ah yani markaa uma banaano ama xataa ra'yiga odhanaya waa waajib inuu usoo noqdaa markaa uma banaano fuqahada qaarkood waxay yidhahdaan waxaa la eegayaa fadhiga iyo istaagga kuugu dhuu dhow yahay shaaficiyadoo kale oo waxay leeyihiin markaa hadduu kaco hinqado hadduu xagga istaagga u dhow yahayna ma soo noqonayo hadduu xagga fadhiga u dhow yahayna waa soo noqonaya bay yidhahdeen culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen maya intaanu qumaati isu taagin waa soo noqon karaa xadiis bayna u daliishadeen laakiin hadduu qumaati isu taago ma soo noqon karo ataxiyaadkii buu marka akriyo adigu siyaalaha awtixiyaadku u soo arooray waa kala duwan yahay sidii loo akriyee nebiga ka suganba waa bannaan tahay haddaad atixiyaadka markaa ibnu cabbaas akrido iyo kaad haddaad cabdillahi ibnu mascuud laga soo wariye akrido iyo ka cumar laga soo wariye haddaad akrido yani kii walba waa kugu asaxaysaa oo ataxiyaatu almubaarakaatu asalawaat haddaad tidhaahdo oo cabdillahi ibnu cabbaas kaa dadka badankoodu akriyaan haddaad akrido waa kugu asaxaysaa haddaad akrido ataxiyaatu lilahi wasalawaatu waayibaatu haddaad taa akridana waa kugu asaxaysaa mid walba waa ku asaxaysaa ka cumar laga soo wariyey caaisha laga soo wariyay iyaguna waa cayn kacayn leedahay atixiyaadkaas dhexe akrinta la akrinayaa sida raajixa waa waajib marka ogaan loogama tegi karo laakiin haddii markaa waxa way qofku ilowshiye uga tago sujuudu sahwiga ayaa kabaya ragcadda saddexaad buu u kacayaa isu taagayaa allahu akbar buu markaa waxa weye takbiiraat lintiqaal baa la yidhahdaa oo ruknigii kasta aad ka guurayso ee rukni kale aad u guurayso haddaad markaa waxa weeye markaa aad rukuucayso haddaad sujuudayso haddaad fadhiisanayso sujuudda ka toosayso haddaad istaagayso mar kasta waxaad odhanaysaa allahu akbar baad odhanaysaa waxay sidaa ka duwan yani markaad ictidaalka samaynaysa ee aad rukuucda ka toosayso iyada waxaad odhanaysaa samica allahu liman xamida rabbanaa walaka alxamdu sidaas iyadaa la odhanaysa
hadday gacanta kaaga gacanta haddii ay kaa laafan tahay oo aada kaada kale aad deg
Ah, dhibaato male haddii waxa weeye gacanta marka aad gaadhsiin kari weydo yani dhegaha aad la simi kari weydo ama markaa waxa weeye aad la simi kari weydo eh, garbaha wax dhibaata iyaduna taasina male qofku waxaanu awoodi karan waa ka dhacaysaa Eh, istaagga ragcadda saddexaad loo kacayo allahu akbar buu odhanayaa gacmahana saru u qaadaya gacmahana saru u qaadaya waa ragcadda saddexaad marka loo kacayo waxa bannaan allahu akbaraha aynu soo sheegnay takbiiraha inaad takbiirta hormariso oo markaad allahu akbar tidhahdo gacmaha inaad sare u qaato waxa kaloo bannaan isku mar inaad samayso oo gacmaha sare u qaadkooda iyo takbiirta allahu akbar inaad isku mar ka dhigtaa bannaan waxa kaloo bannaan inaad waxa weeye takbiirta hormariso oo dabeedna markaa marka dambe gacmaha sare u qaado in gacmuhu horeeyaan oo takbiirta aad dambaysiisaana waa bannaanta oo gacmaha intaad sare u qaado dabeedna markaa allahu akbar haddana aad tidhahdo saddexdaa mid waliba bimacnaa inay takbiirtu horrayso inay gacmo sare u qaadku horeeyo inay isku mar labaaduba dhacaan saddexda mid waliba bannaan mid walbana nebigu waa sameeyey sala allahu alayh wasalam marka taad samaysaba sunnihii nebigaad ka taagantay sala allahu alayh wasalam yaday fiican tahay marba inaad mid samayso taasina waa jirtaa siduu nebigu sal allahu alayh wasalam marba mid u samayn jiray ragcaddii saddexaad saas iyadaabaa loogu kacay dabeedna waxaa la samaynayaa qabdi oo marka uu qofku taagan yahay istaagga la akriyo qur-aanka ee faatixada iyo la akrinayo waa istaagga rukuucda ka horeeya waxa uu samaynayaa gacmaha qabdi oo gacmaha waxa uu saarayaa halkaa laabta ama sadriga halkaa laabtuu saaraya shafkiisaasuu saarayaa gacanta bidix buu hoosaysiinayaa ta midix ta midigna waa sarraysiinaya laba siyood baana bannaan oo labaduba sunno ay noqonayaan mid waxa weeye waa in gacanta midig la sarraysiiyo gacanta bidix korka laga saaro sidaasaa loo saaraya shantii faroodba waxay dul saaran yihiin gacanta bidix dhudhunkeeda waxaa kaloo bannaan inaad gacanta midig markaa ku qabato gacanta bidix afar faroodna gees baad marinaysaa suulka kalena gees baad marinaysaa waxay culamada qaarkood diideen inaad labada qabdi iyo yani wadci baa la yidhahdaa dhigis gacantii la dul saaray iyo qabasho markaa gacanta midig bidixda lagu qabtay labadii inaad kulmiso farta iyo suulkana hareeraha mariso saddex faroodna korka ka saarto taas iyadu sunnaha nebiga waa khilaafsan tahay ee ama waa inaad sidaa tidhaahdaa ama waa inaad sidaa tidhaahdaa afarna gees afarta faroodna aad gees marisaa suulka kalena aad geesta kale marisaa ama shanta faroodba waa inaad korka ka saartaa halkaa sadriga ayaad sidaa u saaraysaa xudhurta la saari maayo calooshana la saari maayo waa in halkaa laabta sidaa loo saaraa taasna waxa weeye waa istaag kasta oo rukuuc ka horeeya ayaa sidaas iyadaa la samaynaya ha waa qalad marka in laga hoosaysiyaa xundhurta ama markaa xundhurta la saara ama caloosha la saara taasi waa qalad ragcadaha markaa yani hadhay sidaas oo kalea la samaynaya takbiiraadka takbiiraat lintiqaal la yidhaahdo ee rukni lagaga baxayo rukni kalena lagu gelayo culamada qaarkood baa waxay yidhaahdeen waa sunna ayay yidhahdeen sida shaaficiyad oo kale culamada qaarna waxay yidhahdeen maya waa waajib bay yidhahdeen takbiiraata takbiiraat lintiqaal la yidhaahdaa waa waajib inuu waajib yahayna waxaa u daliila xadiidkii ninkii salaadiisa xumeeyey waa lagu sheegay oo dabeed markaa rukni laga baxayo rukni kale loo guurayo nebigu sala allahu alayh wasalam wuxu uhi waxaad tidhahdaa allahu akbar marka sida raajixi waa in yani markaa takbiiraadka intiqaalka ee rukni lagaga guurayo rukni kale loogu guurayo sujuud laga guurayo fadhi loogu guurayo fa- fadhi laga guurayo sujuud loogu guurayo fadhi laga guurayo istaag loo guurayo istaag laga guurayo oo lagu rukuucayo inay waajib tahay baa raajixu qawiya hadduu ilaawona sujuudu sahwiga ayaa kabaysan qawlka raajixa qawiga waa sidaas maadaama xadiisu muuse salaatii lagu sheegay ninkii salaadii saxmeeyey waxaa inoo hadhay haddaba ragcadaa kale waxaa la samaynaya sida ragcaddii hore aynu soo sheegnay arkaantii salaada waxaa inoo hadhay ataxiyaadka dambe iyo fadhiga la fadhiisanayo ataxiyaadka dambe waa rukni arkaantii salaada ka mid a oo nebigu sala allahu alayh wasalam saxaabadiisa wuxuu atixiyaadka u bari jiray sida uu suuradda qur'aanka u baro axaadiista qaarkoodna waxaa soo aroortay intii aan yani markaa la faral yeelin tashahudka marka tashahudku inuu faral yahay oo rukni yahay baa laga qaadanaya walow xadiidkii markaa ninkii salaadiisa xumeeyey yaan lagu sheegin be sababta loogu sheegi waayana culamadu waxay ku xambaareen in waxa weeye waagaas atixiyaadku inaanu waajib ahayn laakiin dib laga waajibiyey marka calaa kulli xaal atixiyaadkaa dambe waa rukni arkaanta salaada ka mida la'aantiina ayn salaaddii asaxaynin waana fadhi in lagu markaa waxa weye atixiyaadsado ciddii kari karaysa ciddaan kari karanayn siday awoodi kar ciddaan kari karaynin siday kari kartay u tukanaysaa oo innaga sheegnay haddaanu markaa fadhi xataa awoodi karaynin jiif buu ku tukanaya jiif ayuu ku tukanaya jiifka markuu ku tukanayo rukuucdii iyo sujuuddii waa tilmaamaya oo waa isa soo qalloocinaya rukuucdii wuu isa soo qalloocinaya intuu kari karo sujuuddiina waa isa soo fororinaya waa isa soo qalloocinaya jirjirka marka loo jibsadana waa cayn ka cayn leh oo haddii gacmihii marka agga adimadii xagga qiblada u jeedaan madaxiina markaa geesta kale ee qiblada ka yani markaa kusii be- qiblada ka ho- soo horjeeda markaa u jeedaan bimacnaa adimadii uu xagga qiblada u jeediyey madaxiina geesta kale u jeediyey rukuucdii madaxuu soo foorarinaya sare usoo qaadaya sujuuddiina madaxuu sa- soo qaadaya sare usoo foorarinaya laakiin sujuuddu waa inay ka hoosaysaa yani markaa rukuucda foorarka aad markaa sujuudda madaxa soo foorarinaysaa waa inay ka waa inay ka hoosaysaa sida aad markaa rukuucda madaxa u foorarinayso oo intaad soo hinqaan kartaad soo hinqanaysa sidaas iyadaabaad taana samaynaysa fadhiga markuu ku tukanayo hadduu sujuudi kari karayo waa waa sujuudaya haddaanu sujuudi kari karaynin madaxu markaana soo foorarinaya rukuucdii iyo sujuuddi mid walba barkimo iyo wax la mida dhabta saaran maayo kuma sujuudayo sida raajixee qawiga ah kuma sujuudayo barkimo waayo nebigu wuxuu yihi sal allahu alayh wasalam salli cala alardi in istatacta wailaa faawmi'ii maaan yani haddaad kari karto dhulka ku sujuud haddaanad kari karinna yani markaa tilmaan oo ishaar bimacnaa barkintan iska daa barkin markaa dhabta saarato aad ku sujuuddo taa iska dhaaf laakiin haddaanan awoodi karaynin sujuuddii iyo rukuucdii waa tilmaamaysaa laakiin sujuuddu waa inay ka hoosaysaa rukuucda wajcal sujuudaka akfada min rukuucik sujuuddaada waxaad ka yeeshaa mid rukuucdaada ka sii hoosaysa ka yeel atixiyaadkii ugu dambeeyey iyo fadhiga marka atixiyaadkaa la fadhiisanayo waa laba rukni wey waana ciddii kari karta sidaas iyada ah wey waxa ugu dambeeya oo salaaddii kha- yani lagaga baxaya salaamad naqsi salliga uu nebiga sala allahu alayh wasalam ku sallinayo iyaduna waa waajib ee sida raajixa ah rukni ma aha culamada qaarkood laakiin waxay yidhahdaan waa rukni sida imaamu shaafici oo kale laakiin culamada badankoodu waxay u badan yihiin inaynay rukni ahayn marka waxa raajixsan oo qawisan inay waajib tahay wujuubkana waxaa laga daliishanayaa ninkii waxa weeye ka tegey salliga nebiga sala allahu alayh wasalam waxa uu nebigu yihi cajila haada mana odhan salaad ma laha marka salaaddii inay u asaxayso ayaa markaa taasna laga qaadanaya waa degdegay baa layihi marka salaaddii inaynay asaxaynin ma tilmaamin nebigu sala allahu alayh wasalam wa ta'khiru lbayaan can waqti alxaajati laa yajuusu fi xaqihi bilijmac caddaynta wax sharciya uu nebigu sal allahu alayh wasalam ummadda u caddeeyo waktigay u baahan tahay nebiga sal allahu alayh wasalam waajib bay ku tahay waana laysku waafaqsan inay waajib ku tahay marka hadduu ka tago shay caddayntiisa waxaa laga qaadanayaa shaygaasi in lagama maarmaan aanu ahayn ayaa laga qaadanaya marka waxa weeye calaa kulli xaal amar kale ku soo arooray waa jiraa si labada loo kulmiyo waxaa la odhanayaa salliga nebiga sala allahu alayh wasalam lagu sallinayaa yani salaada gudaheeda waxa uu noqonayaa waajib yani waajibaadka salaadda ka mida weliba waktigiisu waxa weeye waa ataxiyaadka dabadi ataxiyaadka dabadi wey ataxiyaadka hore dabadiina waxa waa lagu sallin karaa oo waa sunna in lagu salliyaa nebiga sala allahu alayh wasalam waayo waxaa kuso arooray xadiis abu cawaane ay soo wariyeen oo sheegaya nebigu sala allahu alayh wasalam salaad uu tukanayay oo witri ahayd oo waxay ahayd sagaal ragcadood siddeed ragcadood oo bilaa atixiyaad ah ayuu nebigu isku sii daayey waa kayf waa qaab isaguna jiro oo bannaan siddeed ragcadood oo xidhiidh oo aan atixiyaad u dhaxaynin buu nebigu isku tukaday ragcaddii sideedaad buu atixiyaadsaday tii sideedaad markuu atixiyaadsaday ayuu markaa nebigu sala allahu alayh wasalam uu isku salliyey oo siduu marka ay sharci inoogu tahay inay nebiga ku sallinaa isagana waxaa sharci u ahayd inuu isaguna waxa weeye nebiga ku salliyo sala allahu alayh wasalam oo isku salliyo sidaas iyadaaba markaa sharci u ahayd markaa nebigu waa isku salliyey sala allahu alayh wasalam markaasuu ragcaddii sagaalaad u kacay marka waxaa laga qaataa xadiidkaasna waa xadiis saxiixa sheekh albanina waxa waa saxiixinaya abu cawaanina marka waa saxiixiyey waxaa laga qaataa xadiidkaas in ataxiyaadka dhexe nebiga sala allahu alayh wasalam in lagu sallin karo waa kaasna laga qaataa marka kaasi waa sunne ataxiyaadka dambe dabadiisa ay nebiga lagu salliyaana waa waajib waajibaadka salaada ka mid a laakiin sida raajixa rukni ma aha intaa dabadeed waxaa soo hadhay salaamad naqsigii wa taxliiluha tasliimu salaada waxa lagaga xalaaloobaa ee lagaga baxaa waa salaamad naqsi la yidhaahdo assalaamu calaykum ama assalaamu calaykum waraxmat ullah ama assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu sidaas iyadaabaa lagaga baxa haddaad assalaamu calaykum oo keliya tidhaahdo waa ku asaxaysaa haddaad assalaamu calaykum waraxmat ullahi aad tidhaahdo waa kaaga fadli badanta saasaa kuu fadli badan haddaad wabarakaatuhu kusii dartana waa ka sii fadli badan tahay salaamo naqsiga hore ayaa rukni ah oo salaada lagama maarmaan u ah laakiin salaamo naqsiga dambe ee bidixda loo salaamo naqsanayaa iyadu waa sunne yani sunnayaasha salaada ka mid a cala alqawl araajixi waa sunne ka mida sunnayaasha salaada sidaas iyada ah weeyaan waxaana habboon calaa kulli xaal in lagu dadaalo salaada markaa in la barto oo markaa loo aqoon yeesho oo waxyaalaha aynu sheegnay calaa kulli xaal siig yani guud baynu u dulmarnay laakiin waxa weeye tafaasiisheedu dee waa iska badan tahay laakiin qadarkaas ayaynu kusoo gaabsanayna wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk waa garta a waa garta a a a waa garta maya taas waa muhim weeyaan waxay tahay baarak allah fiik mas'aladaas ku saabsan qofka markaa muqtadiga ah ee imaamka ku dayanaya waa inuu imaamka sugaa intuu markaa ruknigii uu saani u gelayo oo hadduu rukuucayo intuu saani u rukuucayo waa inuu sugaa hadduu sujuudayana intuu saani u sujuudayo imaamku waa inuu sugaa laakiin waa inaanu imaamkii la beretabin oo aanu la sinmin ama ka horaynin afar umuurood baana jira in imaamkii waxa weeye lala sinmo oo isku mar ficilka lala sameeyo muqaaranaa la yidhahdaa in imaamkii laga dambeeyo mutaabaca la yidhahdaa in imaamkii laga horeeyo oo markaa waxa weeye musaabaqa la yidhahdaa lagaba dheereeyey in imaamkii waxa weeye lagaba hadho oo yani isagoo waxa weeye imaamkii socday oo arkaan kale u galay oo ruknigii uu sii dhaafay laga sii dambeeyo oo markaa la iska sii taagnaado taasna waxa weeye waa ka dibdhac imaamkii laga dibdhacay afartaa umuurood baa jira ta markaa sharciga ahi waxay tahay mutaabaca in la sameeyo imaamka markaa ficilka uu sameeyo dabadii in la sameeyo oo markuu ficilkii sameeyey ayaad adigu bilaabaysaa ficilkii saxaabadii rasuulkuna sal allahu alay wasalam waxay yidhahdeen nebigu sal allahu alay wasalam marka waxa weeye uu sujuudayo lam yaxni axadu mina dahrahu xataa yaqaca rasuulu lahi sal allahu alay wasalam saajida rasuulku sal allahu alayh wasalam markaanu taagannahay oo kaleo rukuucda aanu ka toosno sujuudda uu sujuudayo axad soo nuuxsan jiray ma jiro oo isa soo yaro qalloociya ma jiri jirin ilaa uu nebigu sal allahu alayh wasalam si fiican u dhulka markaa ugu sujuudo marka uu si fiican dhulka ugu sujuudo markaa dabadeed ayuunbay markaa saxaabadu bilaabi jireen inay markaa iyaguna soo sujuudaan laakiin isagoo sii socda inaad adiguna ka soo daba socoto taasi waa khalad waa khalad wey sunnihii nebiga sala allahu alayh wasalam waa khilaafsan tahay innamaa jucila alimaam liyu'tama bih imaamka waxaa imaam looga dhigay in lagu daydo faidaa kabbara fakabiruu hadduu takbiirto allahu akbar dhaha waidaa rakaca farkacuu hadduu rukuuco markuu rukuuco idinkuna rukuuca hadduu sujuudo markuu sujuudo sujuuda marka waxa weeye in lagala hormaro ma aha in lala beratamana ma aha haddii laga hormarona culamada qaarkood waxaabay yidhahdeen salaaddu way buraysaa haddii bareer loogala hormaro aan sahwi loogala hormarin culamada qaarkood waxay yidhahdeen salaaddu waa buraysaa waciid iyo goodi baana ku soo arooray waxyaalaha qaarkood oo nebigu sala allahu alay wasalam waxa uu yidhi miyaanu ka baqaynin xadiis macnihiisu yahay miyaanu ka baqaynin ka madaxiisa sare u qaadaya intaan markaa imaamku sare u qaadin sujuuddii aanu ka toosin ka markaa madaxa sare u qaadaya miyaanu ka baqaynin madaxiisa laga dhigo madax dameer madax dameer in madaxiisa loo dooriyo loo bedelo miyaanu taa ka baaqayn bimacnaa ha ka baqaa loo jeedaa culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa markaa laga yaabaa in looga jeedo xagga aqoonta laga dhigayaa mid dameerka kala mid a xagga aqoonta ayaa waxaa laga dhigayaa ay suuroobi kartaa in mid dameerka la mida laga dhigo culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen waxaaba suurowda inay waxa weeye tahay xaqiiqatan in madaxiisa madax dameer laga dhigo wayna soo naqliyeen culamada qaarkood dad markaa caynkaa sameeyey oo madaxoodii madax dameer laga dhigay way soo rareen oo dabeed markaa waagii dambe markaysaa markaa wejigoodii ay qarin jireen taana waa la soo raro waa la sheegay calaa kulli xaal culammada markaa yidhi waxa weeye xagga aqoontaa laga yaabaa inuu dameerka kala mid noqdo waxay yidhahdeen dad fara badan baanu aragnay oo madax sare u qaadaya oo waxa weeye aan madaxoodii madax dameer laga dhigin marka waxaa laga yaabaa in looga jeedo xagga aqoonta ayaa dameerka mid kala mid a laga dhigaya laakiin calaa kulli xaal waa waciid ama waa goodi ilahay raxmadiisu waa ballaadhantahay waxaa dhici karta markaysaga iyadoo ay yani goodi tahay haddana in laga dibdhigo ayaa markaa suurowda in imaamkii laga hadho oo waxa weeye markaa laga dibdhaco ogaan looga dambeeyana ma aha taasina iyaduna waa khalad culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen hadduu badheer markaa uga hadho oo laba rukni markaysa markaa yani uu ka baxo kii saddexaadna uu galo salaaddu waa buraysaa bay yidhahdeen marka calaa kulli xaal waana inaanu ka hadhin waana inaanu ka horraynin waana inaanu la beratamin ee ficilka uu sameeyo waa in imaamku sameeyo uu dabadii waa inuu sameeyaa ma'muumka ku dayanayana labadaas suuro ee ku saabsan in la yidhaahdo assalaamu calaykum oo miimka la kordhigo ama la yidhahdo assalaamun calaykum oo markaa all iyadoo la geliyey haddana la tanwiiniyo miimka labaduba waa qalad labada midnaba sax ma waxa weey waa in la yidhaahdo assalaamu alaykum oo miimka markaa waa in la godaa sidaas yadaa waa in loo salaamo naqsadaa waxaan kaloo halkaa salaamta aan baraarujinayaa marka uu qofku salaamo naqsanayo inta aanu jeesanin waa inuu yidhaahda assalaamu calaykum dabeedna markaa waraxmat ullah uu markaa la jeestaa inta aanu jeesanin waa inuu markaa yidhahda assalaamu calaykum laakiin intaad iska jeesato inaad ka daba keento assalaamu calaykum waa khalad sax maaha marka horaad odhanaysaa assalaamu calaykum waxaad jeesanaysaa waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah sidaas iyadaa waxa wey waa in la yidhahdaa taasna markaa sawaabkeedu waa saas a waajibku wuxuu yahay qofku marka uu imaamka w isagoo taagan waa inu ku xidhaa oo yidhahdaa yani uu yidhaahdaa allahu akbar waa inu yidhahda takbiirat lixraam markaa waxaweya uu isagoo taagan salaaddii xidho markaa dabadeed buu rukuucaya waana inuu hubsadaa inuu rukuucda ku gaadhay oo imaamka haddaanad rukuucda ku gaadhin waxaad tidhi markaa allahu akbar baad tidhi markaasaa dabeedna markaa waxa wey haddana takbiiratulintiqaal baad soo samayso allahu akbartii rukuucda aad ku gelaysay baad haddana tidhi intaad soo socotay buu imaamkii ka toosay dee rukuucdii imaamkii kumaad gaadhin ragcaddaana tirsan maysa waa inaad hubtaa inaad rukuucda imaamkii ku gaadhay ragcaddaad tirsanayso sidaas iyadaa waa in la sameeya Ah. Ee, sujuudda marka la sujuudayo culammadu waxay yidhaahdeen waa in markaa qaarka dambe waa inuu ka sarreeyaa qaarkaaga hore oo bimacnaa waxa weeye madaxaad dhulka ku hayso yani markaa qaarka dambe waa inuu kasii taagan yahay ee inay labaduba sinmaan oo qaarkaagii dambe iyo markaa madaxaagi ay sinmaanta noocaas waa khalad oo iyadoo marka waxa weeye marka culamada qaarna waxay yidhahdeen sujuuddu markaa kuma asaxayso laakiin calaa kulli xaal haddii wuxuu markaa ay dhulka yaalliin yani waxaan markaa soo buuran markaa waxa weeye sare hadduu usoo qaadayo oo marka ay qaarkii dambe la simayso tan noocaasi waxa weeye waxay noqonaysaa khalad bay noqonaysaa laakiin haddii kale yani waxa weeye waa laga fiican yahay sida fiicanna waxa weeye markaysaga waa inuu markaa meel siman markaa inuu ku sujuudo ayaa fiican oo waxa weeye halkuu ku taagan yaho kale inay iska noqoto ama wax fiican aynay ka dheerayn meesha uu ku sujuudaya wax fiican aynay ka dheerayn meeshuu ku sujuudaya sidaas iyadaa ayaa markaa fiican wallahu aclam mawdica marka uu ku sujuudayo waa inuu eegaa laakiin haddii xaaja keensato meel yani ilqoodha waa ka eegi karaa saxaabada qaarkoodna waa sameeyeen yani oo abubakrin sidiiq marka ka mid yahay ou ka mid yahay kacb ibnu malik ka mid yahay nebiguna sala allahu alay wasalam kuma inkirin wejiga markaa jeedista uu jeedinayo iltifaatka la diidaya xadiidku reebaya waa kaas oo maxaa la yidhi naha can iltifaatika iltifaat saclab say dawacadu u daydaymoto u jeesjeesato saasoo kale ujeesjeesanna dawacadu iqodha wax kama egtee mar ba lagu nibeen ujeedidaa marka waxa weeye kala didaya waa kaas wey fuqahaduna waxay yidhahdaan yani tan noocaasi waa karaahiyo waana dhi- dhici kartaa in la yidhahdo markaa nahyi baa kusoo arooray nahyigaa wax xaaraan ka sarfiya lama hayo marka wax xaraam oo ma banaana in markaa luqunta la jeediyo waa lo markaa yani waa qowl suuragal ah laakiin fuqahadu waxay yidhahdaan xabadka haddaan laga jeedinin qiblada salaadu markaa ka burmaysa bay yidhahdeen xabadka haddaan bimacnaa sadriga ama shafka haddaan markaa xagga qiblada laga leexinin salaadu ma buraysa ayay markaa yidhaahdeen ee waxay markaa qaarna ku magacaabaan inay xaraam tahay iltifaatkaas luqunta la jeedinaya qaarna inay karaahiyo tahay ayay ku magacaabaan calaa kulli xaal waa wuxuu nebigu sala allahu alay slam inaga reebay marka in laga tago marka aan la samaynin yacni weeyaan
أيها الإخوة والأخوات انتين كل من محاضرة علمية ذو سيدان وكلا وحيدي كغتقنا بحفظ الله تعالى ورعايته مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد